mahmaahyadii cutubka toban iyo lixaad qalbiga qasdiyadiisa dadkaa leh laakiinse carabka jawaabtiisu xagga rabbigay ka timaadda nin jidadkiisa oo dhammu waa la nadiifsan yihiin isaga laakiinse rabbigu ruuxyaduu miisaamaa shuqulladaada rabbiga ku aamin oo fikraddaaduna way taagnaan doonaan rabbigu wax kastuu isu abuuray haa oo xataa kan sharka leh wuxuu u abuuray maalinta sharka ku alla kii qalbiga ka kibirsanu rabbiga waa u karaahiyo waxaan aad idinku xaqiijinayaa inaan isugu taqsiir la'aan doonayn waxaa dembiga lagu kafaaro gudaa naxariis iyo run oo dadkuna waxay sharka kaga fogaadaan rabbiga kacabsashadiisa markii rabbigu ku farxo nin jidadkiis wuxuu nabad dhex dhigaa isaga iyo xataa cadaawayaashiisa wax yar oo xaqnimo la jirto ayaa ka wanaagsan wax badan oo kordha oo xaqdaro la jirto nin walba qalbigiisa jidkiisa u fiirsada laakiinse rabbiga tallaabooyinkiisa toosiya xukunka rabbigu wuxuu ku jiraa bushimaha boqorka afkiisuna kuma xadgudbo garsooridda miisaankii iyo kafadihii xaq ah rabbigaa leh dhagaxyada miisaanka oo kiishka ku jira oo dhammuna waa shuqulkiisa waa u karaahiya boqorrada inay xumaan falaan waayo carshigu xaqnimuu ku dhismaa boqorradu bushimaha xaqa ah way ku farxaan oo kii si quman u hadlana way jecel yihiin boqor caradiisu waa sida warqaadayaal geeriyeed laakiinse nin caqli leh ayaa qaboojin doona nuurka wejiga boqorka nolol baa ku jirta oo raallinimadiisuna waa sida daruurta roobka dambe in xigmad la helaa intee bay ka sii wanaagsan tahay in dahab la helo in waxgarasho la helaana waa laga doortaa in lacag la helo kuwa quman jidkoodu waa inay sharka ka leexdaan kii jidkiisa dhowraa naftiisuu ilaaliyaa kibirku wuxuu hor socdaa baabba'a oo madaxweynaanuna waxay hor socotaa dhicid in kuwa kibirsan booli lala qaybsado waxaa ka sii wanaagsan in kuwa hooseeya laysla sii hoosaysiiyo kii hadalka dhegaysta wax wanaagsan buu heli doonaa oo ku alle kii rabbiga aaminaana waa barakaysan yahay kii qalbigiisu caqli leeyahay waxaa loogu yeedhi doonaa mid miyir leh oo bushimaha macaankooduna waxbarashuu kordhiyaa waxgarashadu waa il nololeed kii haysta laakiinse edbinta nacasyadu waa nacasnimo kii caqli leh qalbigiisu afkiisuu waxbaraa oo waxbarashuu bushimihiisa u kordhiyaa hadalkii wacanu waa sida awlalo shinniyeed oo kale nafta wuu u macaan yahay oo lafahana waa u caafimaad waxaa jirta waddo dadka la quman laakiinse dhammaadkeedu waa jidadkii dhimashada kii hawshooda gaajadiisuu u hawshoodaa waayo afkiisa qasba isaga ninkii waxmatare ahu xumaan buu qodqodaa oo buushimihiisana waxaa ku jira dab waxgubaya ninkii qalloocanu muran buu beeraa oo kii xam badanuna wuxuu kala kaxeeyaa saaxiibbo ninka wax dulmaa deriskiisuu sabsabtaa oo wuxuu u kaxeeyaa jid aan wanaagsanayn kii indhaha isagu qabta inuu wax qalloocan hindiso oo buushimihiisa qaniinaa shar buu soo wadaa madaxa cirro lahu waa taaj sharfeed haddii laga helo jidka xaqnimada kii cadhada u gaabiyaa waa ka wanaagsan yahay kii xoog badan oo kii ruuxiisa xukumaana waa ka wanaagsan yahay kii magaalo qabsada saamiga waxaa lagu tuuraa dhabta laakiinse go'aankiisa oo dhan rabbigaa leh